ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james swan ayaa ku booriyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay iska kaashadaan la dagaalanka al-shabaab iyo wax ka qabashada dhibaatada bini'aadanimo ee soomaaliya ay wajahayso james swan ayaa hadalkiisa ka sheegay warbixin kooban oo uu arrimaha soomaaliya shalay ka siinayey golaha ammaanka ee qaramada midoobey cabdixakiin maxamuud sirwac ayaa inoo haya faahfaahinta
iswaan ayaa sheegay si looga faa'iidaysto fursaddan in mas-uuliyiinta heer federaal iyo goboleedba ay tahay in si dhow ay isu kaashadaan si ay horumar uga gaadhaan hadafyada cusub ee dowladda oo ay ku jirto kobcinta xukunka iyo cadaaladda in si wax ku oola loola dagaalamo al-shabaab iyo in si deg deg ah looga jawaabo xaaladaha bini'aadamnimo ee sii xumaanaya hanaanka doorashada soomaaliya ayaa lasoo afmeeray bishii may shan iyo tobankeedii kadib markii baarlamaanku ay u codeeyeen xasan sheekh inuu noqdo madaxweyne iyadoo ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradana la kala meelmariyey bilihii juun iyo august iswaan ayaa sidoo kale sheegay in dowladda cusuba deg deg ay ugu dhaqaaqday inay xariiqdo barnaamij shaqo afar sanno ah kaas oo daboolaya yoolasha iyo weliba howlaha lixda tiirar ee ammaanka cadaaladda dib u heshiisiinta horumarinta dhaqaalaha horumarinta bulshada iyo weliba xidhiirhka dibadda iyadoo ay sidaa tahay ayaa u tilmaamay meelaha weli u baahan in wax laga qabto waxaana uu yidhi nasiib darra haweenka weli way hoosaysaa matalaadooda jagooyinka wasiirada iyo guddiyada baarlamaanka keliya boqolkiiba saddex iyo toban golaha wasiirada waa haween halka boqolkiiba koob iyo labaatan ay ka yihiin xubnaha guddiyada baarlamaanka isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana yidhi waxa aan mar kale ugu baaqayaa hogaamiyaasha soomaalidu inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah si ay ugu xaqiijiyaan ka qaybgalka macnawiga ah ee haweenka ee guud ahaanba hay-adaha dowladda iyo sida oo kale ku daritaanka dhallinyarada iyo kooxaha taarikh ahaan la faquuqay iswaan ayaa sheegay in maamulka cusub uu ammaanka u yaqiinsaday mudnaanta qaran ee ugu sarraysa taas oo timi xilli ay al-shabaab ay muujiyeen korarhka tamartooda iyadoo kooxdu dhowaan ay fulisay sharqoolle iyo weliba weeraro isku dhafan iyo sidoo kale ficillo militari oo sarreeya oo ay ka sameeyeen xadka etoobiya taasoo uu cambaareeyey soomaaliya ayaa hadda waajahaysa dhibaato bini-aadamnimo oo ay keentay abaartii ugu xumayd ee dhacda muddo afartan sanno ah ilaa iyo toddoba milyan iyo siddeed boqol oo kun oo qof oo ah ku dhowaada kalabadh bulshada ayaanay saamaysay halka meelaha qaarna ay haddaba halis ugu jiraan macluul iyadoo tirada dadka gaadhay inay u baahan yihiin gacan bini'aadamnimo afar jibaarmeen tan iyo bishii januari oo ay gaadheen shan milyan iyo saddex boqol oo kun ayaa loo baahan yahay in kaalmada kor loo qaado waxaana uu iswaan ugu baaqay qaybaha soomaalidu inay fududeeyaan marinada bini'aadamnimada iyo weliba in kuwa waxbixiya ay kordhiyaan deeqda
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi inoo soo jeedin halkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga v o a